bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wadhowanshadayaala ha ka dhowaada warka minima raadiyaha warsaan intoona ka guda jarnah minimaadon qodobada isinka dheegaysan walibaa ku mid ahaa khudbadoogii musharaxiinta koonfur galbeed ee geedka ya bilaawadeen walibana xildhibaanada iyo haayana ahaano iyo dhegaysadeen khudbadoosha wasiirka howlo guud iyo guriyooyowka dowladda federaalk soomaaliya cabdifataax maxamed ibraahim geesey yaa isku cadili xukuumadda khayre kureeda markiuusa sheegay in dowladda iyo kaxadgudubtay masiirkii iyo fadowka dadka koonfur galbeed soomaaliya dowladda soomaaliya weliba iyana hahibtay xabsaga godka jeclow khayre ee la kulumi guddoomiyaha guddiga amniga midooda afrika ammaanka magaalada garowe iyo si weyn lang adkeeyey dowladda ayaa sheegtay tirada ciidamada xoogga iyo diiwaan galana qodobada caalamka aysan ka dhegaysan warkaha midnimo weliba ku mid ah xiisada ku dhex teegan shiino iyo kanada etoobiya weliba ayaana la siiyay diyaaradii tobnaad ee airbus saddex boqol iyo kontona iyo muwaadiniinta uganda oo lanfududayo fiisaha dalkugalka ee soomaaliya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hameenimo isniin aw axadiniya baasa taariikhdan iyo kaydanta tomilita bilo tomilabaad ee sanada labada kun tomiyo siyeedka diyaar garoowa warkii haminimo oo faahfaahsan ah khudbadaagii musharaxiinta koonfur galbeed ee geeka iyo haayanhana iyo bilaawadeen walibana xildhibaanada iyo dhegaysadeenaha khudbadasho warkun walibana faafahayay muxudiin xasan xusni
sida uu goobta ka sheegay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka boqol iyo soddon xildhibaan ayaa soo xaadirtay kulanka golaha wakiilada maamulka ay ku dhagaysanayeen khudbadaha musharaxiinta oo maanta ka bilowday magaalada baydhabo aadan maxamed nuur aadan soronsoor xuseen cusmaan xuseen iyo ibraahim macalin nuur waxay ahaayeen saddexda musharax ee u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee maanta khudbadahooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka aadan soronsoor wuxuu ahaa musharaxii koowaad ee khudbadiisa ku saabsanayd waxa uu ka qabanayo haddii xilka uu ku guulaysto goobta ka jeediyey anuu musharax ahaa falow in lii doorada afar sana hataasood haddii laaya haddii aad ka bilaawo qodobada oo banaani siyaasadeedka ah ama qosho howleedka ah weli ugoobeyina todobadooda ugoobayin weli ummadee number one ee amniga number one ee number labana garsoorku number sade maamul wanaaga leehe number afar dib u habeynta dhaqaalaha leehe number shan arrimaha bulshadu number lix siyaasadda iyo arrimaha federaalka leehe number todoba weli waa dib u heshiisiintu todobada qodob waa barnaamij siyaasadeedkay iyo qorshahowleedkay ku koobayay haddii ilaahay loo siinay dowladan madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya musharax ibraahim macalin nuur waa musharaxa keliya ee arrimaha bani-aadanimada ka shaqaynayay ee ku cusub siyaasadda balse waxaa golaha wakiilada uu u sheegay in haddii uu ku guulaysto kursigan uu wadahadal la furi doono al-shabaab walaan ii ka lafi inaan anshax madaxweynaha koonfur galbeed marka walaan ii ka lafi maybuu ahaa shan qodobow walaal ii kalafi shan qodob qodobka koowaad bay buu ahaa wali aragay nabadgelyo laan oo muddo dheerna haysatay deegaanadan reer koonfur galbeed walina haday inaan haaf yahay oo ilaahay erag dagaalka dhexee dowladdii al-shabaab insha allah ilaahay idin iyadoo aan mara doono hoob aan leeyahay lama hab lama jib lama jib ama lama istaraatiiji hoob aan leeyahay lamada istaraatiiji maygu ahaa ma dalka horeeya weli wada hadal nabadeed qordhab in la furay al-shabaab hoob ilaahay marka wada hadalkaasaydi walina aan soo gei doona guddi arrintaasi ka shaqeeyo oo ilaahay rabo
xuseen cusmaan xuseen musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu sheegay in khibrad uu u leeyahay ka shaqaynta arrimaha amniga isagoona codka kalsoonida ka dalbaday xildhibaanada maanta khudbadiisa ka horjeediyey
aniga kadu marnibi waa idiin sheegayaa in aan kaga duwanayo musharaxiinta kale waxyaabo fara badan marka koowaad kuma jiro qof aqoonta aan leeyahay leeyahay kan labaad waayo aragnimada aan leeyahay leeyahay kuma jiro tan saddexaad waxaa la hubin karaa qof walba wuxuu sheeganayo cadaalada fadhidooda tayda horaan u soo falay waa la ogyahay karaanka ka horay leedahay waa la daba geli karaa tan kale waxaan musharaxiinta kaga duwanahay ninka keliya oo ka yimid gobolka shabeellaha hoose aniga waay marka waxaan idin- waxaan idinka codsanayaa sidoo kale in aad ii hiilisaan si aan idinku hiiliyo odkiinan isiisaan haddaan madaxweyn waxaa kaloo dheeraada aan kaga duwanayo nin walba wuxuu sheegtay inay dib u heshiisiinta ka shaqayn doono laakiin aniga dib u heshiisiinta asaga iyo isiraan u leeyahay nin suldaana aan ahay hore u soo heshiisin jiray ummada
heerka guddiga doorashada maanta ay soo gaarsiiyeen in musharaxiintu ay ka hor hadlaan xildhibaanada koonfur galbeed hortooda waa arrin aad loo sugayey laakiin waxaa jirtay xilliyo kala duwan oo jadwalkooda shaqayn waayey oo marxaladan la soo gaarsiin waayey isqabqabsi iyo jahwareer siyaasadeed arrimaha doorashada ka dhalanayay darteed goobta ay fadhiyeen musharaxiinta oo lix kursi ahaa ayaa mid ka mid a wuxuu ahaa mid bannaan oo musharaxii loogu talagalay inuu buuxiyo maalmo ka hor laga qabtay baydhabo tani oo weli su'aalo la iska weydiinayo sidan inuu u bannaan doono ilaa madaxweyne cusub laga dooranayo in kale wasiirka howlo guud iyo guriyoyowka dowladda federaalk soomaaliya cabdifataax maxamed ibraahim geeseya yaa isku cadilay xukuumadda khayre kureedda markiuusa sheegay in dowladda iyo ka xadgudubtay masiirkii iyo fadowka dadka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar sheekh aadan dalmar yanin faahfaahiye warkunga wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta masar cabdifataax ibraahim geese iyo geeki isku casili xilkiigiisa ku hayi dowladda dhexe may baana ku hadalay sababo ii ka dheliyi inuusa xilkiisku dhiibo waxyaabaha ama sababaha dhaliya inaan xilka wasiirnimo iska casilo waxaa ugu horeeya koow maamulkii iyo dowladdii aan ka tirsanahay oo aynan jirin meel ay ku go-aan gaareen in la farageliyo maamulka gobolka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan maamulada kale annaga aan ka tirsanahay dowladdaas meel lagu go-aansaday ma ay jirin in la farageliyo lana carburiyo lana afduubo doorashooyinkeeda labo ma aysan jirin meel maamulkaas uu kaga go-aan gaaray in doorashooyinka laga reebo muwaadin mukhtaar roobow cali weliba lasoo xiro lana soo afduubo ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in la diido in lala tashto mas-uuliyiinta xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka lagalana tashto aayaha iyo hagidda siyaasadda deegaanka iyo dadka reer koonfur galbeed taas oo ay diideen maamulkii iyo dowladdii iyo xukuumaddii aan ka tirsana ayadoo muuqato in la hareer maraayo ku dhaqanka dastuurka shuruucda dalka u degsan iyo xeerarka dalka u yaala haddaba waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkan maanta ay taariikhdeeda lix iyo tobanka disembar sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaana u go-aansaday inaan markhaati kasii ahaanin dulmiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa sidii aan horeyba ugu ballan qaaday dadka soomaaliyeed inaan ugu shaqeeyo ka wakiil ahaan xildhibaan ahaan xildhibaannimada baarlamaanka federaalka soomaaliya in aan ugu shaqeeyo ayaan u ballan talyamay bahaka eedase wasin fawdiya ku teeganta maamul goboleedka koonfur orsa dowladana eeda galnyaayoon kahayta qododowkii mukhtaar roobow iyo weliba beledkii okahayna mayba hor unku qudareena siyaasadii qalafsanayti ee dowladda ee khilaafkeena ilaahay hata irkiiska tolohay dowladda soomaaliya ayaa hirtay xabsaga godka jeclowa dowladda soomaaliya weliba geedka gebi ahaanbaya ka dhawaaqday in iyo lihirow xabsaga godka jeclowa kureedda cawaad unkukooyi shacabka hay-ado xuquuqul insaanka islamarkaasna hadda kureedda iyo anjardongna dad laki hiroowa xabsagaasa wasiirka amniga dowladda soomaaliya maxamed abuukar islow iyo warbaahintan sheegay inay xabsiga lambadelow akademiyada lanka talagalay in dadka walaga bara wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo warbaahintan sheegay inay muhiim yeeto inay kordhan qaado xaalado xuquuqul aadano ee soomaaliya xabsiga waliba lanka talgalay in la kiiro shakhsiyaadka kala duwan ee laka eedayo inay ku tiirsan yihiin walaa reer galbeedkii onka weereen argagixisada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo magaalada dooxa ee dalka qatar kala kulmi gudoomiyaha guddiga amniga iyo nabadda midooda afrika ambasador ismail jirgo ra-iisul wasaaraha khayre iyo ambasador ismail jirgo waliba iyo kuwada hadaleynaha dardargeliyowka howlgalka amisom ee soomaaliya dagaalka ku-dhanka ee kooxo argagixisada iyo diyaargarowga lankala jara qorsho mas-uuliyadda amniga iyo unkula wareegayaan dowladda soomaaliya ammaanka magaalada garoobe ee caasimadda maamulka puntland iyo si weyn laga adkeeyay waliba ciidamada xasaliyoowka gobolka nugaal iyo kawadana howlgal kala duwan oo laga xaqiijiyo ammaanka andhawaada soddon musharaxa ayaa inteegan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland oo ka sugan magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland musharaxiinta ahaanoo ka mid aya magaalada halagali hubba fara badan walibaana hubkaasi iyo unka talagaleynaa iniyo ka ilaaliyaan ammaansho taasoo laamo ammaanka iyo ka sheegtay iniyo abuurtay obso amni ciidamada booliska iyo si weyn adkeeyaan ammaanka walibana dhammaan xaafado magaalada laka deediyey ciidamo dheeraad ee siyada bilaha socota waliba laka wada magaalada iniyo kudhiyaan doorashada madaxweynenimo ee maamulka puntland dowladda soomaaliya iyo markiin koreytiya sheegtay tirada ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ka howlgalow soomaaliya hana soowaan an diiwaan galan cabdi saciida muuse cali la taliyaha amniga ee madaxweynaha farmaajo ya sheegay ciidamada an diiwaan galan dowladda soomaaliya waliban u sheegay inay dowladda soomaaliya muddadii hajartii iyo horumar fayle iyo samaysay dhismo ciidanka xoogga dalka islamarkaasna weli iyo dareeran dadaalada laka dhisow ciidamada xoogga hadalkun la taliyaha waliba kooyay kureed markii golo ammaanka ee qaramada midoobe sanadkii lahadhaafi amisom iyo ka amareen ini iyo dhimaan ciidamada kurooga soomaaliya amniga iyo la wareegaan ciidamada xoogga dalka warkihaminimo ee idaacadda raadiyaha warsan yaa dhugunsahaytanga wasiirka dalxiiska canada miley joli yaa qorsheeyahay inuusa booqdow binjing oo is-un qayb galow xafladda hiroobka canada jenaya of tourism ee lamada kun timiyo siyeedka laakiin lamada dal waliba yoskarahena inay reed landhiko booqashadaasa wasiirka ganacsiga ee canada iyo reedan dhiki booqashadii shiino iyadowan iyo jalan iska dhiyow diblomaasiyadda eendhexay hiroobka hogaanka sare ee shirkadda hawaya waliba waa dhacdadii inka dambeytay ee ku dhaladaas xiisado diblomaasiyadda eendhexayta lamada dala iyadoo in suurta galay inay dagaal ganacsi eendhexeeya china iyo maraykanka iyo ka lug leeyiin dhibaatadan waliba ay bilaawatay markii mas-uuliyiinta canada iyo hireen ming washo oo madaxa shaqaalo shirkadda china ee hawai iyo hayti minga waliba laka fasaxaya damaanada toban milyan oo dollara walibana la kiirayay vancover maraykanka ayaa sheegay inay ganacsiyo la sameeyeen iiraan oo ka xadgudubeen cunaqabatayntii ganacsiga ee maraykanka ee hasaari tehrana michael sbova oo ay ganacsado iyo michael covridge waliba horey iyo nhayana diblomaasiyin horey oo lankahiri shiino iyadawaana wasaaradda arrimo dibadda shiino iyo sheegtay in iyo baaritaanyo ka dareeraan iyadawaana laku shakisiniyo iniyo hayaan howlgal halisgeliyow shiino nabadgelyadiisa taasawaana yeeshaanta in xiisada eed anwiin ee dhexayta lamada dal ee bilaawata munaasabada iyo ku qayb galeen maarayaha guud ee shirkadda diyaaradaha etoobiya ee tuwaldi gabri maryam iyo xubno ku socda shirkadda airbus waliba etoobiya laka guddoonsiiyey diyaaradii tobnaada ee airbus saddex boqol iyo konton diyaaradda airbus saddex boqol iyo konton waliba ayaa ku mid ataa diyaarado anka weyn ee adduunka anka cansan walibana ayaa wadiyo un leeyina in halkii marba iyo qaadan saddex boqol afarto iyo saddex rikaba shirkadda etoobiya waliba ayaa ku mid ataa shirkado anka horeeyey ee qaaradda africa sanad walba faa'iido badan iyo ku helo duulimaadyada iyo xareeyayaanka warkii isinku dhugunsasan idaacadda raadiyaha warsan dhugunsadayaala haminimaadon talinkeegiya warka waliba hasaare cabdikariin jakarta waliba nasiirna socsiyaayano ee bilaahi laa sheekh shucaib intii konko lamid eh una reedinku kulmaana sidaas iyo nabadgeliyo